أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim waa axad siddeed iyo labaatanka bisha safar kun afar boqol afartan iyo lix taariikhda hijiriyada dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo ganacsade soomaaliya ah ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xilli kooxaha burcad koonfur afrikaanka ah ay sii kordhiyeen dilalka iyo boobka ay u geysanayaan soomaalida ku dhaqan dalkaasi dowladda ridada jabuuti ayaa shaacisay inay dekad siinayso dowladda xabashida itoobiya xilli xukuumadda adis ababa dhowr jeer ay ku goodisay inay xoog u qaadanayso badda soomaaliya weeraro kala duwan oo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid a wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose munaasabad lagu sagootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada galguduud maktabka dacwada wilaayada baay ayaa dowladdiina usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada buurhakaba ee wilaayadaasi mas-uuliyiinta wilaayada jubbada hoose ayaa ka qayb galay munaasabada lagu dahfurayay faraca macadka qurduba ee degmada jamaame ee wilaayadaasi bulshada ku dhaqan wilaayada hiiraan ayaa si weyn kaga faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ah ee irshaadul umma ilaa sabiili rashaad taasi oo si habsami leh kaga socota miyiga iyo magaalooyinka wilaayadaasi أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatana u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan ganacsade soomaaliya ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xilli kooxaha burcad koonfur afrikaanka ah ay sii kordhiyeen dilalka iyo boobka ay u geysanayaan soomaalida ku dhaqan dalkaasi faahfaahinta warkan waxaa inoo hayaa walaalkeen yaasir maxamed waddanka koonfur afrika waxaa saacadihii lasoo dhaafay lasoo wariyey in mar kale dil iyo dhaawacyo loo geystay ganacsato iyo wada baabuur oo soomaali ah dhacdada ugu horreysa waxay kooxaha burcad koonfur afrikaanka ah ka geysteen dukaan uu ganacsado soomaaliyeed ku lahaa tuulada iskuraranka ah ee lagu magacaabo siyoonka waxayna halkaasi si bareer ah ugu dileen ganacsade xuseen sheikhi cabdiweli tuulada uu dilku ka dhacay ayaa dhowr kilomitir u jirta xaafadda soomaalida ku badan tahay ee croston oo ka tirsan magaalada port elizabeth sida ay soo sheegeen dad goobjoogayaal ah waxaana mar qur ah ganacsadaha la huwiyey rasaas ay fureen kooxaha burcadda ah weerarka labaad ayaa isaguna lasoo tabiyey in kooxaha burcadda ah ay ku beegsadeen dukaan ganacsi oo ku yaala tuulo u dhow magaalada port elizabeth waxayna halkaasi burcaddu dhaawac ugu geysteen qof kale oo soomaali ah oo magaciisa lagu soo gaabiyey cumar dhacdada saddexaad ayaa dhacday maalin ka hor waxayna kooxa burcad ah oo u dhashay waddankaasi weerar hubaysan ku beegsadeen mid ka mid ah dadka soomaalida ah ee darawalnimada uga shaqaysta koonfur afrika halkaasi oo ay dhaawac ugu geysteen yuusuf cabdiraxmaan oo ahaa wada gaari nuuca ubeerka loo yaqaano goobjoogayaal ayaa soo wariyey in markii hore la waayey gaariga iyo sidoo kale darawalka balse ugu dambeyn duleedka magaalada port elizabeth laga helay gaarigiisa kadibna isaga oo dhaawaca laga helay xaafad ku taalla magaalada port elizabeth waxaana la dhigay mid ka mid ah cisbitaalada ku yaala magaaladaasi dowladda ridada jabuuti ayaa shaacisay inay dekad siinayso dowladda xabashida itoobiya xilli xukuumadda adis ababa dhowr jeer ku goodisay inay xoog u qaadanayso badda soomaaliya marwaan maxamed ayaa faahfaahinta warkan inoo haya dowladda jabuuti ayaa sheegtay inay diyaar u tahay in itoobiya ay ku wareejiso dekad ku taalla badda casa oo ay xabashadu maamuli doonaan si boqolkiiba boqol ahaa waxaa hadalkan si gaar ah kaga dhawaajiyey wasiirka arrimaha dibadda jabuuti ninka lagu magacaabo maxamuud cali yuusufa waxa uu ninkaas sheegay in dekadda ay bixinayaan ay ku taalo magaalada taajuura oo boqol kilomitir u jirta xuduudka itoobiya waxaa lagu soo warramayaa in tallaabadan ay jabuuti ku doonayso oo ay qayb ka tahay waxay ugu yeereen xaluuraayinta khilaafka hadda ka dhex aroorsan kooxda riddada soomaaliya iyo dowladda xabashada itoobiya dhanka kale waxaa la aaminsan yahay in dowladda xabashada itoobiya ay doonayso saldhiga xagga badda ah iyo dekada iyadu xayuubsato oo aysan doonin marin keliya oo ay wax ka dhoofiso loogana soo dhoofiyo taasoo dabcan ka dhigan in etoobiya aysan waxaysaa hadda ku lahayn in jabuuti ay siiso dekedii iyadu maamulayso maadaama damaca iyo hanqaltaaggu uu intaas ka badan yahay waana siday aaminsan yihiin siyaasiyiin badan oo ajaanib ah misna u dhuunduleela arrimaha gobolka waxay sidoo kale xoguhu intaas ku dariyaan in etoobiya ay sidoo kale doonayso kadib helitaankeeda marinbadeed ballaaran inay hanjabaado iyo qashqashaado iyo madax furasho ku lamaanan yihiin ay ku samayso maraakiibta isaga kala guusha marinada baabulmandab iyo kanaalka suweysa waxay middan dabcan ku soo beegmaysaa xilli xaysada ka taagan gobolka ee u dhexaysa maamulada dabadhifyada ah ee etoobiya masar iyo murtadiinta iyo cirka isku sii shareyrayso marba marka ka sii dambaysa iyadoo ay xukuumadda abiy durbadi ay bilowday dhaqdhaqaaqyo ceedan kadib markii ay maqashay in masar ay qayb ka noqon doonto howlgalka saliibiga ah ee labada kun shan iyo labaatan la qorsheynayo in markale lagu soo qaado dalkan muslimka ah ee soomaaliyeedda maxadsanid marwaan weeraro kala duwana lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid a wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose habeenkii xalay ciidamada mujaahidiintu waxay weerar ku qaadeen xerada w f b degmada garbahaarey ee wilaayada gedo halkaas oo saldhig ay ku leeyihiin maleeshiyaadka hirdada waxaana dhawaqa rasaasta dagaalka laisku adeegsanayay laga maqlayay xaafadaha degmada garbahaarey iyo duleedkeeda shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee elboorka degmada baraaweh oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay saaka aroortii madaafiic ku garaaceen eelboorka magaalada baydhabo halkaasoo saldhig weyn ay ku leeyihiin askarta xabashida itoobiya isla baay waxay ciidamada mujaahidiintu dagaal ku qaadeen xero maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen gudaha magaalada baydhabo dhaawac waa hal askariyo murtad ah sida aynoo xaqiijiyeen saraakiisha ciidamada mujaahidiinta shabeellada dhexe qarax mujaahidiintu shalay ka fuliyeen inta u dhexaysa degmada balcad iyo deegaanka qalmow ee shabeellada dhexe ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah oo halkaasi ku lugeynayay waxaana jira khasaaro gaaray cadowga allaah munaasabad lagu sagootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud cabdiraxiim sheekh cali ayaa warbixinta warkan inoo haya hoolka madarasada daarul qur-aan waxaa ka dhacay xaflad si weyn loo soo agaasimay oo lagu sagootinayay arday dhammaysatay qur-aanka kariimka kuwaas oo tiradooda gaaraysa ilaa iyo labaatan arday oo dhammaysatay soddonka jus ee qur-aanka kariimka xafladda ayaa waxaa ka soo qaybgalay culimaa udiin macallimiin waxgarad nabadoono iyo qeybaha kala duwan ee bulshada madarasada daarul qur-aan waxay ka mid tahay madaariista qadiimiga ah ee degmada galhareeri ardada daarul qur-aan waxay soo bandhigeen bandhig aad u wanaagsan oo ka turjumaya waxyaabihii ay ka barteen madarasada والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آزم لأنه به إله أنزله وهكذا منه إلينا وصله وهو أيضا عيد التلاوة وزينة اللذة والقراءة وهو يضع الحروف حقها من كل صفة ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا بغير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلى رياضته درهم بفكه mid ka mid ah ardada daarul qur-aan ayaa khudbad carabiya ka jeediyey xafladda ونشكر بعد الله سبحانه وتعالى نزدادنا شكرا جزيلا لا مثيل له ولا نهاية له ونشكر أيضا آباءنا وأمهاتنا وجميع من ساهم في تنظيم هذه الحفلة القيمة فلله ذركم وعلى الله أجركم وكثر الله أمثالكم qaar ka mid ah ardada ayaa wada sheekaysi iyo su'aalo isku weydiiyey goobta أخي أود أن أسألك سؤالا هل تسمح لي نعم أنت حر يا أخي اسألني ما يدور في ذهني هل تعلمت القرآن الكريم يا أخي نعم أخي وكيف لا أتعلم نعم يا أخي أخي أنا أيضا أود أن أسألك سؤالا ما رأيك لك ما تشاء يا أخي إذا ما هذا الاجتماع اليوم يا أخي إنها حفلة اختتام عداد دفعات مدرسة دار القرآن ما شاء الله إنها حفلة قيمة بكم تتكون هذه الدفعة يا أخي تتكون هذه الدفعة من عشرين طالبا sidaan oo kale sanadkii hore waxaa ka qalanjebiyey madarasada daarul qur'aan litaxfiid alqur'aan alkariim arday gaaraysa ilaa iyo labaatan iyo siddeed arday mahadsanid walaalka maktabka dacwada wilaayada baaya ayaa dowladdiina usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada buurhakaba ee wilaayada baay abu xasan ee warkan inoo hayaa qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool deegaanka ceel bashiir ee hoostaga degmada buurxakabe ee wilaayada baay ayaa si weyn kaga faa'iidaystay dowro sharci ah oo uu soo gebagabeeyey maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay dowradan oo muddo dhowr maalin ah socotay ayay wax badan ka faa'iidaysteen dadkii ka faa'iidaystay dowrada munaasabad lagu soo xirayay dowradan oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka socotay wilaayada islaamiga ee baay culummo ugaasyo ganacsato waalidiin iyo marti sharaf kale ayaa ka dhacday gudaha deegaanka ceel bashiir ee wilaayada islaamiga ee baay markii munaasabadda lasoo gebagabeeyey kadib ayaa qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay dowradan ay la hadleen idaacadda islaamiga andalus iyagoona ka warbixiyey kutubadii dowrada ay ku qaateen dhanka kalena wilaayada ugu baaqay in loo soo celceliyo dowraadka noocan oo kale ah walaala shaqaday xamaali dad soddon iyo sideed qof oo kale ka koobna ahal bashir ahal bashir walaala dowladda insha allahu tacaala walbadan oo ku faa'iidni alxamdulilah ilaahay mahad iskale mahadlamay ayba iskale maktab maktabka dacwada waxyaabo badan oo maylaaraayusa una noo maqnayo yaa ka faa'iidni maybanan insharaxey waxyaabo badan oo hadda laan koobo korno haddii ana ha khulaaseey ana hagaabi maybanan insharaxey tawxiidkii qeybasha kala duwan iyo shirkigii anwaacadiisa kuna shishal duwan shirkigi wiin ikan yar ikan qarsan salaadisaasi kadalika arkaantiya shuruudiya mubdilaadya iyo meel ara siirada nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo may bananin sharxay sida kitaabka guud ahaanba tajhiizulmayid miiska diyaarintiis iyo macnaa dhaqowshe dugmadiis waxyaaba dhan ninka sheeka ilaahay kheyrtii fariintana ka aadan wilaayada may balanaa insha allahu tacaala ilaahay kheyr siinsiya armoon oo kale nin la badiyo dowlaadkan la qabado meelaha islaamiga rooga dowlaadkan laku qabado nuurka ilaahay nintalmaamislanka intaasaa baadan daraan insha allah maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey dowraadka sharciga u qabanayay qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool deegaanada hoostaga degmooyinku aa cadowga heysta ee wilaayada baay iyagoona dadka codsanaya in loo soo celceliyo dowraadka noocan oo kale ah waxay dowradan ku soo aaday xilli ay gebagaba maraysa xamladii loogu magacdaray irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ee ay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ee baay iyadoona kumanaan muslimiin ay ka faa'iidaysteen xamladaasi aad buu u mahadsan yahay abu xasaan mas-uuliyiinta wilaayada jubbada hoose ayaa ka qayb galay munaasabad lagu dahfurayay faraca macadka qurduba ee degmada jamaame ee wilaayadaasi sida warbixinta warkan uu inoogu hayo walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman waxbarashadu waa asaasi idubdhexaadka bulsho waliba waa halbeeg muhiim u ah akhlaaqda carruurta iyo ifiyaha mustaqbalka bulshada intaba ay jirto tacliin tayeysan oo ku xihan shareecada islaamka allaah idinkii ummaddu weli kheyrka kama zuulin halkan wilaayada jubbada hoose ahna waxaa maamulka wilaayada uu dadaal dheer ku bixinayaa muddo ku siman lix bilood oo uu dhisan yahay inuu buuxiyo majaalaadka arrimaha bulshada isaga oo kaashanaya garbihiisa shaqo iyo makaatiibta islaamiga maktabka tarbiyada iyo tacliinta waa mid ka mid ah makaatiibta ugu firfircoon arrimaha bulshada ee ka howlgalay wilaayaadka ma jiro horumar dhanka aqoonta akhlaaqda iyo dhammaan ilbaxnimada islaamka quseeya ilaa waxaa door muuqda ku yeelanaya howlwadeennada maktabkan uga aadan majaalaadka muhiimka u ah muslimiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waxaa maamulka maktabkan uu ku howlan yahay dadaalo ka tarjumaya howlkarnimada macalimiinta iyo mas-uuliyiinta u taagan tarbiyeenta iyo horumarinta tacliinta bulsho iyagoona dadka u sameeyo kulamo wacyigelin ah halka dhowaan xaflad ballaaran oo ka dhacda degmada jamaame uu farac cusub macadkan qurduba ka furay maktabka tarbiyada haddaba xafladii furitaanka macadkan ay wilaayadu ka hirgelisay jamaame waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin culimo salaadiin waalidiin kuwaasoo kelimaad kala duwan soo jeedinayay maamulaha macadka qurduba ayaa soo bandhigay macadkan wakhtiga daraasadiisa iyo fursadaha waxbarasho ee uu bixiyo macadulqurduba waxaa la dhigtaa oo ardayga uu ka qalin jibiyaa afar sano kadib macadul qurduba shahaadada lagu qaato waa shahaado dugsi sare macadka qurduba wuxuu shaqeeyaa shanta maalin waxaan kaloon diyaar u nahay dadka ka faa'iidaysanaya jamcadii khamiistan in la qabto oo macadka loo qabto ama ha waaweynaadeen ama dad yaryar ha ahaadeene suldaan maxamed maxamuud maxmadeeq oo ka mid a salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa soo dhoweeyey furitaanka faraca cusub macadka qurduba ee degmada jamaame cilmiga maanta meel uu ku dhammaado male meel uu ka bilaabo waa la helaa laakiin marka insha allah waalidiintana waan u hambalyaynaa hooyooyinka macallimiintii wakhtigii iyo juhdiga geliyey waaligeenna kheyr allaha siiyo oo aan ka codsanay annaga ixtiraamkii uuna ixtiraamay iyo macaahidda uuna keen qurdubana waaba arkaysiinba faraciisa maanta owlaaddii wax ku baratay idinkaaba muxuu ahayti indhihiinna macnaha yacni ku arkay waalidiintana waxaan leeyahay dadaalka awdiin meeshiina ka wada ugu dambeynna waxaa kelimad qiimaha oo u badneed dardaaran munaasabadda ka jeediyey sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waxaa ku faraxsanahay allihii noo suurtageliyey macad qurduba lidaraasaati alislaamiya walculuumil idaariya oo maanta noo furmaayo waa ku farxsanahay waxaan leeyahay markaan walaalayaal fursad qaali ah baa ilaah idiin siiyey fursad maanta aad haysataan beri idiinma soo marayso in markaan laga faa'iidaysto alwaqtu ka sayf wakhtiga markaan ka faa'iidaysano ugu faa'iidaysano waxbarashadan dadaalkeen juhdigeen maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxa uu muddooyinkanba waday mashaariic kala duwan oo xoogga lagu saarayo horumarinta aqoonta iyo thaqaafada islaamiga halka lagu dabarjarayo jahliga waxaana mashaariicdaas u weyneyd muhiimna u ahayd xamladii dacwiga oo ay ka dhalanayaan miraheeda in la kordhiyo wacyiga bulsho iyo waxbarashada lana soo afjaro jahliga iyo waxyaabaha ka dhasha mahadsanid bashiir bulshada ku dhaqan wilaayada hiiraan ayaa si weyn kaga faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ah ee irshaadul umma ilaa sabiili rashaad taasi oo si habsamin leh kaga socota miyiga iyo magaalooyinka wilaayadaasi nuura cali warsame awosheeb ayaa warbixinta warkan inoo haya waxaa maalintii siddeed iyo tobanaad miyiga iyo magaalooyinka wilaayada islaamiga hiiraan ee dhaca bartamaha dalka soomaaliya si aad ah kaga socota xamlada dacwiga ah ee irshaadul umma ilaa sabiili rashaad taasoo ay si weyn kaga faa'iidaysanayaan bulshada qaybaheeda kala duwan ganacsatada degmada ceel cali qaybahooda kala duwan ayay la kulantay lajinada wilaayada islaamiga hiiraan u xilsaartay gaarsiinta xamlada bulshada ku dhaqana degmooyinka iyo deegaanada wilaayada waxaana ganacsatada ceel cali lagu dul akhriyey mowduuca xamlada uu xambaarsan yahay qaar ka mid a ganacsatada degmada oo la hadlay warbaahinta islaamiga ayaa sheegay in xamlada ay soo gaartay islamarkaana ay dhaqangelinayaan qodobada ay ka kooban tahay xamladaasi maanta waxaan la fadhiisanay wilaayada degmada ceel cali anigoo ka mid ah ganacsatada xamladii ahayd magaceeda irshaadul umma ilaa sabiili rashaad waana soo gaaray shacaa'irkeedana uu ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi awaamirtaas waxyaabo badan oo xun oo ka haran allah waa ka harnay waxyaabihii fiicnaay oo qaatan allahna waan qaadanay waxyaabaha dharka dhegana kamid ah dharka oo ambaleelada oo dumarka ay qaataana kamid ah dharka dhuuqsan oo laisku dedejiyo waxyaabahaasa kamid ah dharka jilacsan oo khasiifka kamid ah waxyaabahaas badan oo ka haran allah waa ka haran insha allah waxaan joogaa degmada ceel cali taaka waxaanu la kulannay walaayada degmada ceel cali waxayna soo gaarsiiyeen waxaan ka mid ahay ganacsadii saaka halkan lagu kulmiyey gaar ahaan tamajalayaasha waxayna soo gaarsiiyeen oo noo sheegeen xamiladii magaceeda u ahaa irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ciwaankeeduna uu ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyati walaal marka waxaana la faray waxyaabo fara badan oo aan inaan ka reebtoona loo baahan yahay iyo waxyaabo aan inaan qabanna loo baahan yahay marka dhammaan wixii nagala reebay oo xumaana waan ka haraynaa insha allah wixii nala faray oo wanaag ahna waan ku faraxsannahay in nala faro waana qaban doonaa insha allahu waana ku mahadsantahay walaal inay nasoo gaarsiiso waxaa nagala hadlay in fooda timaha lakala dheeraynin in nadaafada lagu dadaalo qalabka wax lagu jaraayo haddii qof boogle oo kale oo qalabka taabto in biyo kulol lagu gubo oo la karkariyo waxaa kaloo kamid ah in la kala duwo qalabka lagu jaraayo timaha qofka xanuunsan madaxa ka xanuunsan iyo qofka faayo qaba marka insha allah waana ku dhaqmi doonaa degmada al cali magaceeda dalmar haajir sadow waxaan kamid ahay farsamayaqaanka birta walaayada islaamka degmada al cali waxayna soo gaarsiisay awaamir xamladana soo gaartay insha allah waan dhaqangelinayna kulamada lala qaadanayo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan ayaa si maalinlaha kaga dhaca miiga iyo magaalooyinka wilaayada iyadoona wilaayadu juhdi ballaaran ay ku bixinayso sidii xamladaasi loo wada gaarsiin lahaa bulshada ku dhaqan dhulka wilaayada ee raayada tawxiidka ay ka dulbabanayso mahadsanid awushiba warbixintaasna waxay u dambeysay warkeenna duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkeenna duhurnimo kulanti dambe ayaa inoo ballanah inta ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu